bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa shan iyo tobanka bisha abila sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhowaada dhegeystayaal warka reediyo wardheer oo dhan waxaa soo kordhaya khasaarihii ka dhashay weerarkii shalay kooxda shabaab ay ku qaadeen xarunta maxkamadda gobolka banaadir halkaas oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan ilaayo hadda inta la xisaabiye ay gaarayaan soddon ruux oo isugu jira qaar ka mid a shaqaalihii maxkamadda kooxdii shabaab ee deegaankaasi weeraray ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya dad kaloo rayida madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud ayaa cambaareeyey weerarkaasi waxaana uu ku tilmaamay in ay muujinayso cadaawada ay shabaab u hayaan bulshada isagoo sidoo kalena xalay kulan degdeg ahi la qaatay guddiga ammaanka ee dalka soomaaliya kuwaasoo ka harrinsaday sidii laysaga kaashan lahaa ciribtirka iyo dabargooynta kooxda shabaab oo weli dhibaato ku haya buu yidhi ummadda soomaaliyeed haddaba warbixinadii ugu dambeeyey arrimahan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha reediyo wardheer maxamed nuur amiin weerar maalintii shalay ahaa ciidamo hubaysan oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay ku qabsadeen saacado kooban maxkamadda gobolka banaadir ayaa khasaarooyin badan dhaliyey taasoo ilaa haatan aan si cad loo sheegi karin khasaaraha dhabta ee ka dhashay weerarkii shalay waxaana ilaa haatan inta la og yahay ku geeriyooday ilaa iyo soddon ruux halka tire intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen waxaana dadka ugu badan ee waxyeelada oo soo gaartay ay ahaayeen dad rayid ah oo u joogay goobta maxkamadda dacwado ay isku haysteen waxaana dadkaasi ay sababtay geeridooda ka gadaal markii koox hubaysan ay weerar qorshe ku galeen gudaha maxkamadda gobolka banaadir waxaana rasaas in muddo ah socotay oo ka dhacaysa xarunta gobolka banaadir wehelinayay qaraxyo dhowra oo ka dhacay gudaha maxkamadda iyo sidoo kale bannaanka hore wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladii shalay ee magaalada muqdisho gaar ahaan maxkamadda gobolka banaadir taasoona muddo saacadaha ay gacanta ku hayeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab kuwaasoo weerar qorshaysanna ku galay gudaha maxkamadda
soo dhigtay oo ciidan iska soo dhigay dad mas-uul oo mas-uuleyna istaafkiin axmed iska soo dhigay ayaa ahaayeen markii ilinta hore lagu joojiyey oo la baari laagana waxay bilaabeen ciidanka afaafka hore dowlada oo baaritaanka hayay inay isku qarxiyaan haddiba dadkinkasa meel qarax ka dhacay iyo xoogaa kontaroolkeeda marka hore maaragtay uu yaralubaya marka hore dareemkasaa laakiin kadib meeshii waa la xakameeyey dhammaan dadkii meesha ku jiray oo dhan oo shacabka ahaa intii ama dhaawacantay ama dhimatay maahan meesha waa laga saaray ininka ayaga ahaana wax la dilay iyo wax isqarxiya ayay qoreen marka hadda dhammaan magaalada arrimaheeda guud ahaan iyo dhammaan maaragtay wixii oo iyaga kontarool xoog badan oo ciidamada ayay ku jiraan haddaba iyadoo uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya in la xakameeyey mashaqadaasi ka dhacday shalay degmada xamarweyne gaar ahaan xarunta maxkamadda gobolka banaadir ayaa haddana waxaa xalay guddiga amniga qaranka soomaaliya ay kulan ku yeesheen gudaha madaxtooyada soomaaliya waxaana shir guddoominayay kulankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa markii uu soo idlaaday kadib waxa uu sheegay in ay wax ka qaban doonaan ammaanka magaalada muqdisho aanan loo dulqaada doonin in shacabka soomaaliyeed lagu dhibaateeyo gudaha magaalada muqdisho wuxuuna madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya sidoo kale sheegay in ay dadkaani yihiin dad usoo tababushaystay inay waxyeeleeyaan shacabka soomaaliyeed ujeedkooda uunan ahayn inay ciidan ama mas-uuliyiinta dowladda oo keliya waxyeeleeyaan waxa uuna sheegay shacabka soomaaliyeed in loo baahan yahay in meel qura looga soo wada hojeesto wuxuuna madaxweynaha soomaaliya shirkaasi ku iclaamiyey dagaalka dhana maleeshiyada al-shabaab waxyaabaha meesha ka dhacay waa waxyaabaha ka dhaca baqdaad waa waxa ka dhaca kaabuul waa wixii beri dhaweyso u dambeysay aad garan kartaan dalka indiya oo dal dimuqraadi ah oo nabad ah oo xoog badan awood ah wixii ka dhacay hoteelka ku yila magaalada muqdisho ee dadka hoteelka deganay dhibaatada aragtida ku gaarsiiyey oo kala waaye wax soomaali u gaara laakiin waxaan halkaan qaba caawa inaan fursada uga faa'iidaysto dadka soomaaliyeed inay fahmaan cadowga haysta iyo nacaybka uu qabo iyo xumaanta uu qabo inta ay la eg tahay inay fahmaan ayaa aad iyo aad muhiim ah oo casharkaasi ay meesha ka qabtaan nimankaani waa cadow waa cadow ummadda soomaaliyeed waa cadow adduunkoo dhan iyo bini aadamka nool oo dhan ayay cadow yihiin ilaahayna cadow yihiin leanna dadkiisa iyo makhluuqiisu ee cadow ah ilaahayna cadow ayay yihiin intiina marka allah u naxariiso wayna dhaaftay laakiin maalin walba xanuunkaan oo kale wuu soo gaarayaa wiilashaa yaryar ee annaga naga tirsan ee soomaalida ah ee nimankaa maxaan ku ihahdaa ee caafi amhaarayaan oo ay ugu soo hubaynayaan dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa isku meel inay ka soo jeestaan war waa cadow aan wada leenahay war waa cadow aan qofna reebayn dadku meel aan uga soo wada jeestaan ha lala shaqeeyo ciidamada soomaaliyeed ee nimankaa la dagaalamayo iyo ciidamada ajnabiga ah ee na kaalmaynaya si aan nimankaas aan uga hormaado dowladdu dadaallo badan ayay qaadi doontaa nimankaasi muddada lasoo dhaafoo dhan ba waa waa waa ku jiray ka hortagooda iyaguna inay dhibaatada dadku geystaan maalin walba u taagnaayeen maxaan soomaalida u sheega maalin walba oo kala tahay waa la hor taagan yahay maalin walba intaasoo kale samayn lahay maalin walba inay inta maanta ay dileen iyo inka badan inay dilaan ayaa maalin walba ka go-an laakiin maalin walba waa la hortaaga dadaalka ay sameeyeen ciidamada soomaalida ah iyo dadaalka ay sameeyeen shacbiga soomaaliyeed iyo dadaalka iyo aqbalaadka ilaahay dadaalkooda ka aqbalay intaas isu tagtay ayaa lagu hortaagnaa dhanka kale qarax kale oo ka dhacay inta udhexaysa isgoyska kilomitr for iyo sidoo kale ee garoonka aadan cadde international airport kaasoo lala eegtay baabuur ay wateen muwaadiniin ka tirsan dowladda turkiga kuwaasoona kusii socday garoonka diyaaradaha ee aadan cadde gaarigii ay wateen ayaa waxaa lagu dhuftay gaari kale oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey waxayna dhimasho kasoo gaartay laba ka tirsan muwaadiniintii turkiga halka laba kaloo soomaaliyana ay ku dhaawacmeen oo ka tirsanaa ilaaladii baabuurkaasi la socotay dowladda turkiga ayaa sheegtay in wax mushkilada aysan ku keeni doonin howlihii shaqo ay ka hayeen dalka soomaaliya iyo sidoo kale gurmadka ay u sameynayeen shacabka soomaaliyeed waana dhibaatadii ugu horeysay ee loo geysto muwaadiniin ka tirsan dalka turkiga tan iyo markii ay mashaqooyinkii aadka u baahsanaa ee ka dhacay koonfurta soomaaliya inteeda badan dowladda turkiga ayaa waxa ay gargaar la soo gaartay dalka soomaaliya ka gadaal abaarihii ku dhuftay koonfurta soomaaliya dhowaan waxaana dowladda turkiga ahayd dowladda keliya ee sida dhabta u caawisay shacabka soomaaliyeed xilli ay dhibaato badani qabeen maxamed nuur wardhe redio muqdisho
agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka mudane axmed macalin fiqi ayaa ka hadlay weerarkii shabaab ay shalay ka geysteen xarunta maxkamadda gobolka banaadir oo muddo koobanna ay halkaasi kula wareegeen axmed macalin fiqi warbaahinta muqdisho la hadlay ayaa sheegay intaasi ay muujinayso dayacnaan dhinaca amniga oo caasimadda soomaaliya ay ka jirto islamar ahaantaasina ay hay-adaha ammaanku isdhigteen waxa uu sheegay in shabaab halkaasi aysan iska imaanin hase yeeshee dhowr jeer sida ay isagu la tahay ay goobta sahansadeen ayna u arkeen inay tahay meel la geli karayo sidaasna ay ula wareegeen sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geebdi ayaa isaguna waxa uu dowladda soomaaliya ku dhaliilay gaar ahaan laamaha ammaanka inay dhayalsadeen digninihii kasoo yeerayay dowladaha reer galbeedka qaarkood gaar ahaan dowladda ingiriiska oo toddobaadyo ka hor sheegtay in shabaab ay maleegayaan weeraro ay ka fuliyaan xarumaha dowladda goobaha hoteelada iyo meelaha dadku ay isugu yimaadaan markaas oo dowladda ingiriisku ay muwaadiniinteedu uga digtay inay u safraan magaalada muqdisho weerarkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa sheegtay kooxda al-shabaab gaar ahaan afhayeenka kooxdaasi cali maxamuud raage waxa uu tilmaamay in uu qayb ka yahay weeraro ay qorshaynayaan inay ka sameeyaan meelaha ay dowladda soomaaliya hadda joogto halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa rediyo wardheer laamaha sirdoonka ee dalalka soomaaliya iyo kanada ayaa si wada jira u baaraya haddii uu ku jiray nin ruux soomaali kanadiyaan ah dadkii shalay isku qarxiyey isla mar ahaantaasina weeraray xarunta maxkamadda gobolka banaadir ee magaalada muqdisho halkaasoo sidoo kale ku dhex dilay maxkamadihii raacfaanka iyo maxkamaddii sare ee dalka soomaaliya sirdoonka labada dowladood ayaa sheegay inay kaga shakisan yihiin arday hore u dhigan jiray jaamacadda york university ee dalka kanada inuu ka mid ahaa dadkii isku qarxiyey isla mar ahaantaasina weeraray maxkamaddaasi shalay kaasoo la yidhaahdo mahad cali dhoore mahad cali dhoore waxaa la sheegayaa in sidoo kale uu ku jiray koox shabaab ka tirsan oo hore dalalka reer galbeedka uga soo tegay in ay ka barbar dagaalamaan al-shabaab weeraradii shalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaa sidoo kale ku jira weer lagu qaaday qaalo ka mid ah kuwa samafalka ugu shaqeeya hay-adda tika la yidhaahdo ee dalka turkiga kuwaas oo howlo samafale muqdisho ka waday gaari ay la socdeen laba ka mid a shaqaalaha sida dalka turkiga u dhashay ayaa lagu dhuftay gaari kale oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey markaasna goobta waxaa ku dhintay ruuxii isa soo miidaamiyey gaariga waxyaabaha qarxa watay iyo labadii kale ee u shaqaynayay shirkadda tiika sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan boliiska dowladda soomaaliya ooyo iyo canug yar oo goobta marayay ayaa sidoo kale goobtaasi ku dhaawacmay weerarkaasi oo ka dhacay inta u dhexaysa isgoyska kilomitr for iyo garoonka diwladaha ee aadan cabdulle magaalada muqdisho gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka soomaaliya mudane caydiid ilka xanaf oo shalay laga soo badbaadiyey xarunta maxkamadda gobolka banaadir oo halkaasi ku jiray markii shabaab ay weerarayeen goobta ayaa ka hadlay in howsha uu qaranku u hayo uusan joojinaynin marnaba waxa uu sheegay in howshaasi qaranku uu hayo uu dhaartay islamar ahaantaasina aysan wax saameyna ku yeelanaynin weerarkii shalay lagu qaaday ee lagu dili lahaa isaga kooxda shabaab ayaa weerar qorshaysan ku qaaday xarunta maxkamadda oo howlo dacwo ay ka socdeen shalay markaas oo muddo saacada ay la wareegeen dabadeedna ay laayeen qaar ka mid ah qareenadii iyo shaqaalihii maxkamadda iyadoo islamar ahaantaasina markii dambe lasoo badbaadiyey caydiidilka xanaf gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka soomaaliya markii goobta ay gaareen ciidamo si gaara u tababaran la yidhaahdo gaashaan gurub oo dowladda soomaaliya leedahay gaar ahaan kuwa nabsugidda kuwaas oo meel daaqada ka soo saaray caydiidilka xanaf iyo qaar ka mid ah shaqaalihii iyo dadkii kale rayidka ah ee maxkamadda halkaasi ku xanimay markii jaranjaro loo adeegsaday soo saaridooda wixii kale shabaab iyo goobta jooga ayaa sidoo kale halkaasi lagu dilay halka qaarkoodna ay isqarxiyeen warkii waad ka dhegaysanayseen radio wardaar akhyaarta qiimaha ay qadarinta inaga mudan waa naga inta